waxaa soo gabagaboobay dowro diini ah oo socotay ku dhowaad muddo toddobaad ah taas oo loo qabtay ganacsatada magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose iyo haweenka wax ka barta maraakiista ku taalla magaaladaasi waxaana gabagabada dowrada ka qaybgalay culimada mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ah ee degmada iyo nuqabada walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mid ka mid ah ganacsatada magaalada jamaame ayaa ka warbixiyey dowrada iyo duruusta ay ku qaateen magacaygu waa cabduqaadir maxamed cabdulqaadir dadka waxay yaqaanaan dudmow waxaan ka mid nahay dadka ku shaqaysta deegaanka jamaame suuqeeda waxaa noo socotay dowro gaaraysa lix maalmood ilaa iyo shan maalmood dowrada magaceeda waxaa lalahaa magaceeda waxaa weeye cabdiraxmaan ibnu cawf shicaarteeduna waxaa weeye wa axala allaahu albayca wa xarama alriba duruusaadka ka baxaya waxaa ka mid ah xusnu lkhuluq iyo waxaa ka baxaya albayc iyo tawsiyaad caam ah sidoo kale haweenka wax ka barta maraakiista diiniga ah ee ka furan jamaame ayaa iyagana dowro loo qabtay waxaana ka mid ah haweeneydan ka faa'iidaysatay ee ka warbixinaysa duruusta ay ku qaadatay dowrada dowro ayaa noo socotay muddo isbuuc ah dowradaasoo lagu magacaabo dowratu umma camaara shacaarkeedana uu ahaa waakhimna asalaata waatiina asakaata waadicna allah dowradaas mawduucadeeda waxay ka kooban yihiin lix mawduuc mawduuca koowaad muxaramaat azawaaj mawduuca labaad akhlaaqu lmar'atu almuslima mawduuca saddexaad waa xusnu lkhulqi mawduuca afraad waa atawbatu min almacaasi mawduuca shanaad waa asamca waataaca mawduuca lixaad waa atawjiihaat caamun lilmara suldaan axmed nuur mataanow oo ah suldaanka guud ee beesha biimaal ee degta gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ahaa waxgaradkii kasoo qayb galay xiritaanka dowradan waxaana dardaaran muhiim ah u diray dadka dowrada la siiyey isagoo sidoo kale u mahad celiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maantayna aan joogno wilaayaad islaamiya dhexdooda waxaana looga baahan yahay maxay tahay nimca haysanaa nimcadaas aan dhuuqsanno waxaan maxaa lahayay mahad celin iyo mudnaan bacdillaahi aan u dirayaa xarakatu shabaab almujaahidiin wa khaasatan maktabu dacwa lilxaraka oo juhdi badan guntiga u dhuuqsaday soona gaarsiiyey dadka islaamka wixii ay soo xambaareen ayagoo kaga dayanayo dacwada siday ahayd walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wado dadaallo lagu dardargelinayo ololaha dacwada waxaana magaalada jamaame oo ah xarunta walaayada ay ka mid tahay meelaha sida muuqato looga dareemi karo dadaalada ballaaran ee ay bixinayaan makaatiibta dacwada